ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم وبعد اخوتي في العقيده موضوع ما انت اللي يجيبه وحكسها بسيئه inaan aadno qaabka ama habka islaamku uu dhigay in lagu xallilo mushkiladda caa'iliga ah ama dhibaatada reeraha ka dhex dhacda usradu ama se qoysku waa gunta mujtamaca ama waa salka uu ka unkamo bulshadu bulshadu waa qoysas isu tegay qoysku hadduu hagaagsan yahay mujtamacna wuu hagaagaya waayo qoysku hooyadii aabbihii ilmahay dhaleen maamulkoodii say wax u baranayeen say u kala dambaynayaan haddii qoysku hagaago bulshadii waa lagu guulaystay inta kalena way hagaagaysaa biidn illaah waayo waxaynu u arkaynaa inuu yahayba mujtamacu qoysas isu tegay haddaba waxaynu u baahanay inaynu idno islaamku xalka uu ugu talagalay qoyska mawduuc laydiba waa alaaq iyo aarku caruurta ku leeyihi lakin waxaan leeyahy alaaqu waa aakhir lmalaaxib ama waa aakhiru marxala ama waa tallaabada ugu dambaysa ee mashkiladan lagu xalilo ma aha tallaabada u horeysa waxaynu u baahanay markaa inaynu eegno bal islaamku siduu u arkay islaamku markuu arrin jideeyo ilaalintiisa laba shay baad mar kasta ka helaysaa shareecada islaamiga ah midi waxa weeyaan waxaa sidii looga hortegi lahaa inaan mushkiladi ka iman oo loo dhigo dawaabid iyo waxyaabo dabhaya oo precautionis ah oo ilaalinaya inaan shayga kan dhibaata ka dhicin midina waxa weeyaan haddii allaba qadaroo dhibtu dhacdo waa bashar waa gafi kara bini aadamka gafku aad buu ugu badan yihi hadday dhacdanoo gafku yimaado maxaa xal ah alle wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay subxaana wa tacaala iyadoo ragga lala hadlayo waayo gurigu maamul buu leeyahy maamulkana ninkaa ugu sarreeya oo maamulka guriga mas-uulka ah ilaahay markaasi ninkuu la hadlaya wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعصى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا يحلي وعاشروهن بالمعروف هوينك وحاق لنا قمتان صمو هدي دبيدن كتمادا هدان نعبي ستان وكرهي ستان هوينكي waxaad diidda haddaad aragto ilaahay wuxuu leeyahay waxaad diidda ee kastaa ma aha miqyaaska ama miisharmanka kaba dambayska ah ee sax iyo qalabka lagu eego sida daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyahay fa in karihtumuuhunna in waa lishar ina shardiya waxay kaloo faa'iidaysaa bay yidhahdeen culamaa ilbalaaga tashkiik hadday dhacdaba oo waayo maxaa tashkiika meesha loo yarogelina yacni waa waxaanu cuntabin qofka mu'minka inay ka dhacdo laakiin hadday ka dhacdo muxuu yeelaya ilaahay baa wuxuu leeyahy facasaa an takrahuu shay'a wayajcal allahu fiihi khayra kasiira casaa xarfu taraji qur-aanku inta badan waxay yidhahdaan culamada mufasiriinta lacalla hadduu isticmaalo bay yidhahdaan litacliil bay inta badan usoo aroortaa meel qura mooyaane lacallakum takhluduun kaanakum takhluduun bay yidhahdaan halkaas inta kale laakiin key waa lagu tafsiiri karaa bay yidhahdaan lacalana inta badan casaana inta badan shay muxaqaqa baa loo isticmaalaa baa layihi laakiin halka kan ilaahay wuxuu leeyahy facasaa an takrahuu shay-an waxaa la arkaabaa ilaahay leey inaad wax kahataan oo necbaysataan wayajcal allahu fiihi khayran kasiira laakiin kaad adigu necbaysanaysa khayr badan uu ku jiro alcushra bilmacruuf in sama dumarka lagula dhaqmaa waa fariidatun cala arijaal baylen waa shay waajib ku ah ragga dumarka in sama lagula dhaqmaa waa shay ragga waajib ku ah qofku wuu cadhoon karaa dhibaataa ka iman karta mashaakil baa qabsan kara ilaahay wuxuu leeyahay xiddatu lkaraahiya yay idin hallaadin qur-aanku eraygu halkan ku isticmaalay wuxuu kaloo ku isticmaalay masaa'ilka ugu khayrka badan le islaamka darwat lislaama ilahi wuxuu leeyahy kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum wacafa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum masalat aljihaad marka ilaahay ka warramaya ayaa ilahay yidhi waxaa laydinku waajib yeelay jihaad markaasaa ilaahay leeyihi wacafa an takrahuu shay-an waxaa la arkaabaa ilahay yidhi inaad wax nacdaan laakiin waxaana aad nacdeen uu yahay wahuwa khayrun lakum midkaba idinku jiraan wacafa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum waxaa la arkaa inaad wax jeclaysataan laakiin kanaad jeclaysateenba inuu sharku isaga yahay wallaahu yaclam wa antum laa taclamuun weerdhan ilaahay wuxuu leeyay wallaahu yaclam war ilaahay baa og haybka iyo wax waliba waxay ku wanaagsan yihiin wa antum laa taclamuun idinkuna waxba ma ogin markaa intaad wax isu geedunsatuun ha degdegin oo markiiba go-aan ha gaadhine waar wax damba ku noqon nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxday wuxuu ku leeyahy laa yafrak mu'minun mu'mina laa yafrak ay laa yablub uguma uma cadhooda buu nebigu leeyahay mu'min gabadh mu'minaba qoys mu'min oo dhaqani ninku gabadha uma cadhoodo waayo ilaahay baa wuxuu leeyahay in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara hadduu qofku gabadhiisa wuxuu ku naco arko bini aadamku kaamil maaha adna ma dhamaystirnid iyana ma dhamaystirna laga waayi maayo qof bini aadamo wax nuqsaan ama wax lagu dhaliilo mar hadduu bashar yahay la waayi maayo haddaba haddaad dhaliishaha aragtaan baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala oo aad ku nacdaan wax dhaliilaha ka mida radiya minha aakhar meel kale ay ku fiicantahy baa jirta buu ilahay leeya waxyaabo kale oo ay ku wanaagsantahy baa jira markaa markuu wax isu miisaamo ee uu arkay gabadhiisu inay midhkan leeday ama midhkan leeday wuxuu kaloo hayaa intaas oo meelood oo kalo ay ku fiicantao gabadh gaariga kuta ilaahay markaa wuxuu leeyahy qofka mu'minka ahi nebigu wuxuu leeya alayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ahi mu'minadaba uma cadhoodo sababtuna waxay tahay hadduu akhlaaqdiisa mid ka raalli noqon waayo mid kaloo ka raalli noqdaa jira waxaynu leenahay mar hadduu arrinku caynkaayi oo la rabo qofka mu'minka iyo gabadha mu'minada iyo ninka mu'minkii inay nolol degan oo caafimaad qaba ku waaraan si taa loo helo marka horaa shuruuda la dejiyey inaan rag iyo dumarku isa soo gelino ee waxyaabaa layidhi eegoo qadariya kuwaasaa waxay fududaynayaan inaan dhibidhici doonin islaamku guriga wuxuu arkaa inuu yahay meel lagu dego oo lagu xasilo dadku dabadda iyo bulshada kale markuu la xidhiidha iyo shaqooyinka iyo waxaan dhibaato kala soo kulmaa wuu soo dhidida wuu soo xiiqaa qof mashkilad buu kala kulmaa meeshuu iskaga kheebi lahaa stratiskii oo dhan dhibaatooyinkii soo qabsaday oo dhan meeshuu kaga muruxsanaya oo kaga xuruuf dhacsanaya ee uu mar labaad nashaaq iyo firfircooni heli kara siduu nolosha uga qayb galo waa guriga islaamku guriga kaas buu yaqaana xidhiidka markaa ninka iyo gabadha ka dhexeeya muslimadda ah waxa qur-aanku uu ku sifaynaya inuu yahay kalgacal mawadda iyo naxariis iyo deganaanshiyo xasilooni si taasi u dhacdo ayaa islaamku waxayna farayaa marka horeba gurigu inuu ku dhisnaado maxay cala alikhtiyaari almutlaq doorasha inan iyo inanaan isdoonan inta fooda la isu geliyo inay hadhow isku soo boodaan maaha laba aan isdoonin inta laysku qasbo ama laysu duduuco inay hadhow isdhaqan garan waayaan maaha waxaa la yidhi marka horeba alikhtiyaar ilmutlaq gabadha ansaarta ka mida nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam dabeetana waxay tihi ilaahay rasuulkiisiiyo aabbahay wuxuu doonayaa ibnu cami inaan adeeru yahayn adeerkay inuu khasiisadii liidashadiisa inuu aniga igu kor yeelo oo ii guuriyaabuu doonayaabay tiri ana dooni maayo arrinkaa aabbaheed baa loo yeedhay marka aabbaheed wuxuu rabaa inanuu soo koriyey oo uu adeeru yahay oo guriga joogo da isla reerkiisiiya carabta haddii goor way timaadeen guursan jirtay inuu inankiisan u guuriyo dee labaduba waa carruurtiisii uu soo koriya halkaa ku barwaaqaystaan oo sidaa u ilaaliyo inantuse ma jecla inay guursato inankan odaygii buu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu weydiiyey arrinka waa jirtaa buu yidhi odaygii waxaa loo tilmaamay inantu haddii aanay doonaynin inaan la qasbi karay gabadhii markii arrintii la cadeeyey bay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo qad anjajtu waan fuliyey bay tidhi oo waan yeelayaa wuxuu aabbahay doonay aabbahay arrinkiisu iminkaan fulinayaa bay tidhi inankii waan guursanaya laakiin waxaan rabay bay tidhi inaan dumarka baro odayadu inaanay arrinka waxba ku lahayn gabadha ansaariyadda ay halkaasi ka baxday waxay tidhi waan guursanayaa inankan aabbahay uu keenay ee wuxun baan doonaya inaan haweenka u tilmaamo qasabkan odaygu inaanu jirin saas baan rabay bay nabiga ku tiri calayhi salaatu wasalaam aabbahay wuxuu farayna waa yeelaya dadku haddaanay istoonayn isku qasabku ma fiicna waxaa dhacda xadiidkii bukhaariga ee isna garanaysaanee macruufka ahaa gabadhii bariira la odhan jiray xadiis saxiixa weeyaan gabadhii bariira la odhan jiray bariira ilaahay khayr badan ha siiya xadiiskeeda dheer boqol masale in ka badan bay yidhahdaan baa culamadu lagala baxa bariira islaan bay ahayd addoomada nin adoono muqiisa la yidhahdana way isqabeen dabeetana maalintii dambe iyada reerkoodii wuxuu kula heshiiyey reerkiyada haystay waxay kula heshiiyeen mukaasaba adduunka intaa leeg hadday iska bixiso inay xortaho la sii daayo adduunkiibay markaa doonaysa inay dadka muslimiintaa weydiisato caashayka soo hortaagtay marka waxay ku shardiyeen reerkii haddii walaagaadaanu yaallo walaa ilcad walaailcadkigu waxa weyaan qofkii muslimka noqday addoonka ee la xoreeyey ee dee aan markii hore dagaal iyo waxba lagu soo qabtay reere iyo waxba soo hore meesha u joogin waxa dhaxalkiisa ay sadhexlaan markaa qofkan xoreeyey bay ayay isku reer noqonayaan qoladii waxay idhahdeen waanu ku ogolaysaa laakiin annagaa yeelanayna dhaxalkaaga walaailcadkigaaga annagaa yeelanayna gabadhii oo xoolihii doonaysa caaisha radiallahu canha ay kasoo hortaagtay dabeetana caasha waxay tihi anaa kaa wada bixinaye ana inta kuiisado ku xoraynaye waa inaan yeeshaa laakiin bay tiri anigu walaaga waa maxay qoladan intay haddana ku tiri lacagteen haddana walaagaaga doonaysa qoladii baa loo taagi waayey nabigu calayhi salaatu wasalaam caysho wuxuu ku yidhi iibso oo xoreeyo siida way iska hadlayaan weligoodba ha sheegtaan kun shardiyo ilaahay kitaabkiisa khilaafsan hadday sheegtaan mid laga fulin maaye walaaga adigu baale sidaayeen khudbad baa buu yimi nebigu intuu masaajidka inuu ka jeediye u leeyahy waa maxay kuwa shardisan iyo waxaan ilaah iyo kitaabkiisa toona ku olin kun shardi kasta oo khilaafsan ilaah iyo kitaabkiisa waa baatil buu nebigu lahaa waxaa socan maayo gabadhii calaa kulli xaal qadiya waaxidu maran uga socda xadiidkeeda waxaynu idhi boqol masale in ka badan baa culamadu kala baxda gabadhii caashaa iibsatay deetana waa la xorey ninkii qabay laakiin aad buu u jeclaa xorriyadu ninkoo addoonku helana mid walba khiyaarkiisuu leeyahay hadduu rabana waysa sii qabi karaan hadday rabtana cilaaqadii halkaasi ku dhammaanaysa way joojin kartaa dabeetana gabadhi waxay tidhi ninkan ma rabo mar haddaan anigu xorooday saasaanu ku kala tagaa ninkiibaa sabri waayo culamada taariikh waxay yidhaahdaan madiine suuqyadeeduu mari jiray isagoo ooyayo dhereerku ka daayay ninkaasi kalgacal wuxuu gabadha u qabay islaanta aad buu u jeclaa saxaabada way ka dhexi jirtay marka ninkan badhaantiisa la arko muuqaysa oo ooyaya oo wuxuu la ooyayana ay tahay gabadh qalbiga ka degtay akhiiran ayuu nebigu wuxuu ka naxay ninkii oo dhaysiri u shafaacaqa islaantii buu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam bariira ahayd bariiru wuxuu ku yidhi nabariira waxaan ku odhan lahaa ninkaas ku noqda ninkan isqaba oo isku noqda saasaan ku odhan lahaa bariira nabiga su-aal bay weydiisay ashaaficuna anta ama aamirun bay waxaan ku weydiinaya ilaahay rasuulkiisiiyo adigu mas'alada miyaad ifaraysaa waa amar mise amar maaha e ergaas oo shafeecaqaad baa maxay masaladan u doonaysaa awaamirta ilaahay iyo rasuulkiisa kasoo fusha ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamayaa wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara ilaah iyo rasuulkii hadday wax xukumaan qofnaba doorasho ma leh ee waa waxyi xagga alle ka yimo waa in la fuliya marka islaamtu waxay warsanaysaa in nabiga leeday ma waxyi xagga alle ka yimidaayo waa amar oo mar hadduu amar iyo daarmu doorasho maliyo waa ina fuliya mise arrintu waa isu muslaxun laba qof aad isu muslaxayso waxaa tahay u shaafi ergey baad wuxuu nabigu ku yidhi maya ergey baan amar ma aha e arrintu ninkaan uun iyo adigun baan doonaya inaa reer fiicanna watana waa idin kala ergeeyey mar hadday erge tahay bay tidhi ninkaa baahi uma qabayn dhib allow yeeli maayo halkaasay ku jirtaa yani qofku haddaanu qofka doonaynin way adagta in lagu qasbaa waxaa roon gurigu marka ugu horaysa inaan laba qof oo laysu hadoodilay aanu noqon ama si fudud isku soo galay laba qof oo isbartay oo isgaranaya oo raalliska ah inay nolosha wada qaybta waayo waa noloshaadii waxaanaa doonaysa inaad qofka la qaybsata waa noloshaadii oo dhan walidalik buu axadu saxaaba baa dabcay inuu gabadh guursaday nabigu wuxuu ku yihi war ma iska eegta xataa culamada qabta in wejiga iyo gacmahu ay gabadha waajib ku tahay in la qariyo marka khidbada see nooca kana waxay qabaan inay faydo in la iska eego waana iyadoo maradu ku daban tahay aa waa in la iska eegaa waxaa laga yaabaa dadku iminka markay wejiga iyo intay isku dadaan inay tidhahdaan sharciguba ogolo miyaadu waa faydaysaa waa lagu arkaya waa masale diinta ku banaan ma aha masale muran ku jiro sida daraaddeed yani dadku caadadii iyaba laysku daray kolle iyo waxay soomaalidu waxyaaba badan ay dadka xishootaa jireen laakiin diinta ku banaan diinta way ku banaantay gabadhuna haddii uu weynu soo khutbayo way way jira fayda laakiin maxramku weynu meesha joogaa waxaynu leenahay wuxuu nabigu ku yidhi war may ka eegtay gabadha waayo inaad ka eegtaa waxay keensanaysaa buu nabigu yidhi inaa maxabadiin iyo kalgacalkiinu daa'im noqdo dee aad qabtaan muddo badan marka waxa fiican inuu marka hore si guriga aan marka dambe mushkiladii uga iman in marka hore ninka iyo gabadhu mid waliba ka kale iska eego oo wixii lagu dooranayo uu ku doorto qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay nabigu calayhi isalaatu wasalaam axaadiistiisa wuxuu inoogu tilmaamaya gabadha in sifaad lagu guursado mid baa qurux loo guursadaa buu yidhi mid baa xoolo loo guursadaa mid baa reer fiican ay ka dhalatay loo guursadaa mid baa diin lagu guursadaa dabeetana nabigu wuxuu nagu yihi fadfar bidaati diini taribat yadaak ka diinta u saaxiibkaa ku guursa buu nabigu leeyahy yani shayga koowaad kuwa kale laftooda wax la qadarin karo laakiin shayga isagu hadduu xumaado aanay kuwa kala qiimo yeelanayn waa laga yaabaa qofku inuu diin iyo qurux iyo waxan oo dhanba isku wada qadariyo laakiin shayga hadduu isagu kharimo waxa kale aanay qiimo samaynaynin waa qofka haddii diin laga waayo inanta maxaa la yidhi marka ma hadduu gad la baxo oo surwaalka gaabsado iska guurso hadhowna ha kufuraama ku soo eriya ama isdisho maya iyana arrimo kalaa loo tilmaamay wuxuu nabigu tilmaamayaa odaygii hadduu idiin yimaado maxay aman tardawna diina wa khuluqa laba shay baa la sheegay diin inuu qofku diin leeyahy waa laga yaabaa dadka qaar iyagoo diintii garanaya iska fiicnay dad dabeecad ad adag oo lala dhaqmi karaya aanay ahayn markaasaa la yidhi iyo wa khuluqa wadaadku weligiiba gadh iyo surwaal gaaban hantiisaye eeg baa la yidhi diintiisa iyo maxay iyo akhlaaqdiisaba inantu markay labadaa iska eegta iyana waa kafaacadii islaamku waxa kale oo dhan ee inagu aynu sheeg sheegna ama culamada badh aaraadooda laga sheegay waxba kama jirayaan kafaa iyo qabiil iyo waxyaabaha kale dadku ay tiriyaan waxa tartiib kale waa labadanu haddii diintu xun tahay maxaa la yidhi laa yankaxu zaani ilahay qur-aanka muxuu ku tilmaamaya zaaniyadda inaanu guursanin maxay zaani mooyaane fii suurati nuur diintu waa sharti taaniyan akhlaaq labadaasaa ah waxa uu islaamku yaqaano waxaanoo dhan aan u sheeg sheegaya ila anigu alaaq baan ka warramayay waxaan u sheegayaa waxaan leeyahay waxyaabaha conflictka abuura inta aan la odhan conflict baa jira ha la xalilo waa in marka hore laga qaataa bilkoosh oo waxyaabihii lagaga hortegi lahaa waayo nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam man baata aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalam waa xadiis saxiixa qofka hoyda isagoo nabad qaba alamni alkhaariji waalamni aldaakhili waalamni alnafsi nabad dhammaanteed adigoo qabo wax strasisa iyo cadaadis iyo dhib iyo waxba toonaan dareemayn dareemaya inaad gurigaadii joogtoo raaxaysani sidoo aad xasilloon tahay qofka caynkaa gurigiisa ugu hoyda mucaafan fii jasadi jir ahaanna u caafimaad qaba haysta buu nabigu yidhi ama helaya quutu yawmi maantaa wuxuu cunana helaya fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiriha kan buu nabigu leeyay dunidiiba waa lagu soo ururiyey adduun haddaad rabto waa intaa unde inaad goydaaga hoyato adigoo degan oo nabad qaba adigii reerkaagu waa isku fiican tihiin isla markaasina waxaad cuntaanna a haysataan barrito aashuna caafimaad qabtaan khalaas adduun haddaad intaa ka hesho war aakhira u dadaal waxa dambe o aad raadsaama hadhin waxa dambe o aad ku xeeqda waa hawl un xoolaha iyo waxa kale la sheegay wixii kasii dambeeya intaasi waa hawl un ee noloshu waa intan gebigeedube intaa haddaad hesho adiga ah kii dadka ugu fiicnaa wixii la hele intaa xejiso waxaynu leenahay marka islaamku wuxuu noo tilmaamaya xidhiidhka ninka iyo gabadha ka dhaxaynaya qur-aanku wuxuu ku tilmaamay maxay huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna hu ayaa isu tiri huga miyaa la gashadaa dharka adigoon seegi ma jira miskiin intuu dukaan taga maro un iska qaata maya mar kasta ood qaadanaysa sayskeeda iyo nooceeda iyo midabkeeda iyo tan kama hela iyo waxun baad baadi doonaysaa waayo waxaad rabtaa inaad dadka raalli geliso inaanay maradaada hadhow mara aad necab tahay oo aadka hataa aanay noqonin maadaama aad maradii caynkaa ka tahay gabadhu inankay dooranaysaa waa inuu noqdaa inay nafteeda raalligeliyo inanku gabadhu dooranayaana waa inuu noqdaa maxay gabadh naftiisa raalligeliso ku xasillooraan karo meesha waxaanu leenahay haddii la rabo in mashkiladda la xalilo mashkiladdu halka horey ka bilaaban tahay marka hore gurigu waa inuu ku salaysnaadaa wixii sharciga islaamiga u dejiyey haddii ay kaasi dhacdo oo waxaynu garan karnaa sharciga islaamiga inuu dejiyey waxyaabaha xataa guriga mashaakilka ilowsiinayo oo dhan muxuu jaabir ibni cabdillahi nebigu ku lahaa nin dhallinyaro oo saxaabiyo guursaday ayaa gabadh carmaluu guursaday dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi yaad guursatay wuxuu yihi gabadh carmalaan guursaday ilahi rasuulkiisiiyo darood wuxuu ku yidhi hallaa bikran tulaacibuha wa tulaacibuk wa tudaaxikuha wa tudaaxikuk maad inan yar guursatido kula cayaarta buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam hallaa jaariya tulaacibuha wa tulaaciba maxaa looga jeedaa yacni qof naftiinu ay noqon karto mutajaanisa isutii qof ay taqbali kartaan qof aydan kala bidaynin waayo ninkana nin dhallinyaraa buu ahaa gabadh kuu qosasho kula cayaarta kaanama aad moodo guriga waxyaabaha looga danleeya inuu ka mid yahay intiis ninkiiyo gabadhiisu iska wada cayaaraan oo iska wada qoslaan meeshu meel lagu faraxsanya inay ahaato waan dhibi jiri karin markaasuu isna sheegtay diinkan isku gabadhan u guursaday wuxuu hi ilaahay rasuulkiisiiyo aabbahay intaasoo hablood uu ka dhintoo yaryar reerka cid ila kurisaan rabaaye uma baahni inan yaroo habla igala cayaarta yani isna wuxuu sheegtay arrin kale oo reerka dantiisii oo ah wuxuu doonayaa inay tahay in hablihii aabihii ka dhintay tirada badnaaye uu hayay cidi lahayn lahayd ee hadduu inan yaroo kale kusoo daro hablo yarna meesha joogay inaanay wax badana keenaynin nabigu uu ka aqbalay waa oraba dee meesha ka muuqata waxaynu uga jeednaa nabigu wuxuu u tilmaamayaa jaabir ibnu cabdillaahi calayhi salaatu wasalaam kaanamaa maqsuudka guurka uu ka mid yahay oo kale cayaarta ninkiiyo gabadha wada cayaari karaya yacni inay dadkani tajaanus leeyihin inay isaqbali karayaan hadday taasi jirto waxaa yaraanaya conflictska ka abuurmi kara intaasoo dhan muqadamaan uga tago yani waxaad ka garan kartaa nebigu guriga si uga cayaari jiray iyo si uu samayn jiray xataa haybada nebinimadu isagoo nebiya calayhi salaatu wasalaam daweynaada haddii mar barnaamijkan loo dhaqaaqo barnaamijkani da-da ma yaqaano sida daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida isagoo caaisha la jooga oo socota la yahay safar lagu jiro ayuu saxaabada yidhi bal horow siiyala socda caashaa la baratabay naabalina barakatiibu ila waa la baratabay markaase ka dheeraysay caash ina yar bay haydho dafudo dad bay tida wuu gaadhi waayo tii way dhacday maalin dambe oo beri dambe ah ayuu haddana ciidan iyadoo la socdu yidhi wadda hore usii socda caashiin waynu baratabayna caash markaa way yara cuslaato dee gabadh laqabay qabato sidii hore waxba iska bedelay waxay tida ilaahay rasuulkiisii oraga ordi maayo maayo buu yidhi maayo waad ila baratabaysaa dabeetana waa la wada baratabay nebigu wuu ka dheereeyey calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu ku yidhi tilka bitilka taasi uturbu nebigu ku yidhi yacni kaftanka iyo cayaarta waxay gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuula ilaahay soo diray madaxweynuhu ummadda ah nin weynoo markaa lixdan jirka ku dhodhowa waa nin weynoo dhowriyo konton jira yani madiinaba wuxuu nebigu usoo hijrooday maxay isagoo saddex iyo konton sano joogay marka waa nin weynoo dhowriyo konton jira ninka gabadha yar ee dhowriyo toban jirka la baratamaya caashaba wuxuu nebigu ka geeriyooday iyadoo maxay jirtay sideed iyo toban sano markii marisu nebigu ka geeriyooday calaa kulli xaal caasho inan yara iyo isagoo lixdanka ku dhodhow ayuu wuxuu aqbalayay nebigu inuu la baratamo meesha waxaa ka muuqata in la rabo tajaanus inuu ummadda ka dhexeeyo gurigakan inuu noqdo guri xidhiidh leh oo aan waankaa weyne iyo waayeelmo iyo waxaan la isku qadarinoo qure inuu noqdo guri noloshu suurtagalay ka fid waxaan leenahay haddaba haddaynu intaa muqadamo isaga dhaafno oo nidhaahno waa laabudda inay jiraan precautions ama waxyaabo caynkana waxaan leenahay qofka muslimkii iyo gabadha muslimadan ninki iyo gabadhu kolley soomaalidu waxay ku maamahaana daada maxay dhahaan carab iyo laba daan baa isugu dhawoyana waa isqariinaan waa iska suurtagal dadku wax yaroo isku qoonsado kolleyba inuu arki karo see loola dhaqmaya alxaafid dahabi min culamaai alxadiid culamadayna ugu waaweyn ka mid ah raximah llah fii kitaabihi alkabaa'ir buu qisu ku soo aroorinaya inkastoo siqatu ruwiya uu ku soo arooriyay siqatu tabciid waxaa laga sheegay buu yihi cumar bin alkhadaab markii markuu madaxda ahaa ayaa ninbaa gabadhiisiiba isqabteen dabeetana wuu soo safray wuxuu u yimi cumar isagoo raba inuu ashtakoodo markuu cumar u yimi oo albaabkii cumar taagan yahi ayuu sida amiirulmuuminiinka waxba gurigaan ku garaacayna markuu danta gurigiisa dhamaysta uu soo baxo markaa israacda inaad u sheegay waxaad doonaysa ninkan waa ashtak isagoo gabadhii islaantii isqabeen bay murmeeno uu kasoo ashtakoonaya gurigii isagoo hortaagan buu wuxuu leeyahay xaafid dahabi ayaa wuxuu cumar maqlay gabadhiisiiyo hadalka ku celcelinaysa cumarala saahaysayo waxaan la yaba caynkano ay gabadhiina hadalka soo celcelinayso laysku yaro celcelinayo markaasuu wuxu uhi war cumaroo ninkii adadkaa ee amiirulmuuminiinka ah mar haddii hadalka sidan loogu celcelinayo war iska noqo mala adigala waxba meeshasan hasdhigin miduu iska laabto markuu sii jeestay ayuu cumar arkay baa layidhi ninkan sii socda cumar de waa nin xaakim oo muslim oo ilaalinaya dadka muslimiinta iyo danahooda dabeetana wuu soo baxo wuu u yeedhay kaalay kaalay bu ninkii baa soo noqday cumar baa la hadlay wuxuuhi waa maxay mashkiladaadu ninkiibaa wuxuu idhi amiirulmuuminiinkow waxaan u imi waan ku imi anigoo ka ashtakoonaya haweenaydaydii dabeetana waxaan arkay buu yidhi adiga iyo gabadhaadii oo iyadu hadalka kugu soo celcelinayso dee meeshii hadalka ay kugu celinayso markaasaan idhi buu yihi mar haddii xaalkii amiirulmuuminiinkuba caynkaa yahay aniga xaalkaygu muxuu noqonaya saasaa isgeeta cumar baa ninkii la hadlaya marka wuxuu ku yidhi walaalkayow inii axtamiluha lixuquuqin laha calay gabadha intan yara wacwacdi iyo qaylada tan waan iska dul qaadanayaa buu ku yidhi waayo xuquuq kaloo igu leeday baa jirta buu leeya ana fulinin yani wuxuu tilmaamayaa noloshu inay compromiseka ku fiicanta qofka hadduu yidhaha waxaasan xaq ule waxaasan xaq ule waxa ayaan waayin hadduu ku xisaabtamo ka kalena u yidhaha waxaasan xaq ule waxa ayaan waayin dhibtu ma yaraato markaa laakiin haddii nooc min compromise la galo la arko in gabadha xuquuqdeeda wax ka yara maqan yihiin oo ninka xuquuqdiisa wax ka yara maqan yihiin si noloshu ay ugu sugnaato cumar wuxuu ku yidhi anigu xuquuqa igu leeday baa gabadhana kii jirto aanan fulinin u fiirso xuquuqda maxaa ka mid ah inaha latabaaqatun liطacaami khabaasatun likubzi hasaalatun lisiyaabi murdicatun liwaladi walaysa dalika kulluhu biwaajibin calayha cumar wuxuu leeyahy gabadha tani raashinka ii karisa daarimuu cumar sheeganaya balutirse u leeyahay arrimaha ay gabadhani qabataa aanan xaq ugu lahaynoo markaa intan yar hadalka ay wadwado u dhastaagi maayo gabadha tani buu yidhi raashinka ii karisa kimista ama roodhida ama furinkana waa ii xashtaa dharkana waa ii maydha carruurtana waa ii nees nuujisaa intaana kuma lihi buu leeyahy gabadhu inay raashinka kuu karisa miyaa lagu leeyahay mise laguma laha jamhuur alculamaa waxay qabaan inaad xaq ugu lahayd waadix allahu akbar waxaan ka maqaya ragga badhcadhooda laakiin yaan la cadhoonin shacabkaa loo kaadiyo ilaahay laga boqo waxaan leenahay bacda aqwaali alculamaa ayaa waxay qabaan masalan imaamu shaafici wuxuu qabaa ninku waxa uu gabadha ku leeyahay inay isu qurxiso oo mar kasta uu baahdo uu yeedho ay aqbasho oo ay awaamirtiisa yeesho oo haddaanu guriga u ogolan inay ka baxda inaanay ka bixin laakiin xaq uguma laha buu leeyay inuu raashin loo kariyo waxaa bacd alculamaa waxay leeyihin haddii uu ninku keeno nafaqadu aday waajib kuguta inaad gabadha quudiso hadduu ninku keeno bay idhaaheen raashin qaylina oo idhaha naa karso raashinkaa cun maxaa la yeelaya gabdhaha qaar bay idhahdeen xataa lama ogole waa inaad khaadib u samaysa raashinka riya ama adigu soo samaysa iyadoo raashin bisile la siiyaabay haydadaba waxaynu leenahay cumar wuxuu yihi gabadhan raashinkay karisaa xaqna uma lihi khumuskay ii xashtaa buu yihi xaqna uma lihi dharkana way ii maydhaa xaqna uma lihi weliba intaasoo dhan markuu soo waday ayuu wuxuu yihi wayaskun qalbii biha can ilxaraam gabadha tanina dunuubta iyo cadaabka alle baan kaga dhowrsadaayo qalbigayga ku dego dee waa haweenkaydi fa ana axtamiluha lidalik buuhi intan yaro wacwacde aada maqlayso waan ka dulqaadanayaa buuhi mar de waxaanoo shaqa a hayso intani wax yeeli maysa buu cumar leeyi cumarka waxaafidu dahabi weedhan ka soo warinaya u fiirsa waagii hore siduu ahaan jiray xadiidka bukhaari warinaya iyo saxiixu muslimkaba ku yaala yani kan iska qisa bay ahayd culamada taarikh wariyaan xadiidka bukhaari iyo muslim ku warinaya ku yaala labadaba maxay sheegayeen ibnu cabaas xadiisku lahaa cumar baan sanaddan weydiinayey inaan ogaado labadii dumar ee nebiga u yaro tashaday dabeetana waan ka xishoon jiray buu yihi cumar haybadiisa iyo cabsidan ka cabsii jiray waan waxbaha weydiinay maalintii dambe xajka iyadoo loo sii socda buu yidhi ayuu cumar xaaje ule inuu soo yaro hadho soo kaadi tago kale markaasaana na u habsaamay buu yidhi markuu soo noqdo haddaba aad dhinac raaci jirin cumar baa soo dhinac raacay buu yidhi markaasaan weydiiya ku yidhi amiin ulmu'miniinko sanaddan baan kaa cabsanay inaan su-aasha ku weydiiyo waxaan jeclay inaan su-aalku weydiiyo weydii buu yidhi labadii dumar ee nabiga u tashaday isheeg buu yidhi caashii xabsay ahaayeen buu ku yidhi haddaad masale cilmiyo aad u baahataan jirtana ha ka warwareegina i kaalo i weydii buu ku yidhi cumar cabdillahi ibni cabaas buu la hadlaya cabdillahi ibni cabaas iyo cumar baa markaa isu warramay weeruhu cumar sheegaya waxaa ka mid a waxaanu ahayn buuhi anagu muhaajiriino dumarku nagamay daba hadi jirin buuhi quraysh dumarka madaxaanu jabin jirno afka iyo tuuq kama odhan jirin laakiin ansaartu buu yihi dumarkoodu way yara hadhadli jireen dabeetana markii aanu soomi jiroona ee madiina nimi ayay dumarkii naga barteen buu yihi dhaqankii ansaarta oo anagu waxaanu joognay buu leeyahay mako qorayshna waxa caadi ahayd ninkoo dee inaan gabadhu waxba sheegin laakiin waxaanu u nimi buu yihi ansaaro dumarku ay hadhadlaan dhaqankii markuu jira bedelay buu yihi baa maalintii damba gabadhayda ku yidhi buu berigaa hore buu yidhi dee ilaahayna qur-aan ma soo dejino war xuquuq aynugu leeyihin baa idima ogeyn qur-aan baa soo degay oo xuquuqdoodii baa la sheegay oo waxaanu ka baa la sheegay buu yidhi maalintii damba gabadhaydi buu yidhi saa soo hadlayalo waxbuu sheeg sheegay cumar gabadhiiba hadalka ku soo celcelisay aturaajicanii buu cumar yidhi maanaad hadalka igu celinaysaabuu ku yidhi waxay ku tidhi cumarow ku adiga kaa khayr badan ba hadalka lagu celiya inantaaduba way tihi nebiga hadalka way ku celisaa cumar bay la hadlaysaa waxay ku tidhi inantaaduba way ku celisaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalka waxay isweydiin kale markay gabadhii caynkan cumar ku tidhi ayuu cumar xanaaq markaasuu yidhi inantaydi dhibaataaba haysato wuu baxay inantiisiibuu u tegi wuxuu weliba waxay usoo sheekeeyaanee xadiidka riwaayaadkiisa waxaa ka mid a midood maalinta hadalku ku celisu weliba maalin dhan cara kaga maqnaadaayoo kale cumar wuu maradiisiibuu urursay isagoo cararayo sila inantaadii yaan cadha alle ku soo degi ila nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofku u cadhooda khatar buu ku sugan yahi daydee cadhadu cadha diiniya tookaata khatar buu ku sugan yahi dabeetana isagoo cumar inantiisii u cabsoonay in cadhada alle ku soo degto ayuu soo cararay xasuu yimi markaasuu wuli naa nebiga miya hadal ku celisaa habay tiri cumar wuxuu ku yidhi markaa waxaan kuu sheegayaa buu yihi ha ku dayanin inanta yare uu nebigu jecel yahay ee waa is odhanin adigana waa lagu dul qaadanaya caasiu markaa sheegaya ha ku dayanin buu ku yidhi inanta yare nebigu jecel yahaye cadho alle iyo ciqaa cadhada rasuulka iyo ciqaab allayay kugu dhicina mar dambe yaan maqlin nebigii bay hadal ku celisay buu ku yidhi cumar mar dambe yaan weedhaa kaa maqlin cumar oo inantiisii soo dagaalay oo soo noqday ayaa wuxuu xasuustay umu salama umu salamana qaraaba yaro ahaaye markaasuu siri umu salamana waani iyana umahatulmuminiinta kamid umu salamu isku soo rogay dabeetana wuu soo galay umu salamu wuxuu ku yidhi arrintiibuu kala hadlay umu salama islaan aada u xikmad badan bay islaan aada u xikmad badan umu salama waa islaantii nabiga ka saartay calayhi salaatu wasalaam oo qacaadkii ugu adagta qaswatu xudaybiya ama sulxu xudaybiya markuu dhacay gaaladii iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam heshiiska wada galeen in loo diiday nebigu inuu xajo inuu cimraysto ee heshiiska qodobo yaro adag oo muslimiinta ay qaadin kari weyday ka mid ahay ee uu nebigu faray saxaabada inay halkan ku qalaan hadyigooda kuna xiirtaan saxaabadii waa sii aqbaliba weyde caro ayuunbay madax marmeeno magaalunbaan diinteeda uga ugu dulqaadanayna baysi soo taageen umu salama waa gabadhii nabiga la talisay tiga ilaahi rasuulkiisiyo miyaa lagu diiday haa buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay tihi makuu sheegaa wax haddaad yeesho dadku ay yeelayaan haa buu ku yidhi waxay tihi ilaahi rasuulkiisiyo adigu neefkaaga qal midkuu xiirana u yeedho xiirashadiina samee markay intaa arkaan saxaabadu way wada yeelayaan waayo saxaabada waxaa laga yaabaa qaarkood inay madaxooda ka guuxaysay armaa waxii dambe soo degaayo armaa ilaahay nasakhay ilan waxiguma dhammaano imika wax waliba haddaad diidda dee waad gaaloobaysahay markaa waxiguu istaba socday oo dee kolba inaad soo degaysay marka waxaa laga yaabaa in qaarka lahayn armaa wax soo degaan dambe iyo armaa la nasakhaa iyo armaa wuxuun laakiin markay arkeen nabiga ficilkii sameeyey calayhi salaatu wasalaam neefkiisii qalay timihiisii xiirtay ayay kaakaceen iyagoo sidii wada yeelaya waatoo saxaabada ay tilmaamaan maalinta amiga iyo murugada nahaysay waxaanu ku dhawaanay barkaayaba bar kale inuu madaxa gooyo markay isu xiirayaan inay madaxyada iswada goyno ayaanu ku dhawayn bay leeyihi laakiin soomaalida waxay dhahdeen tala laaga ninka yeela maxay sheegi jireen labiyo toban meelood bu ka jabaayo waxba la akriyi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam mashkiladii waxaa ka saartay umusalama oo umusalama islaam aada u xikmad badan bay umahaati lmu'miniina ka mida cumar markuu warkii ku akriyo waa cadhaysay u leeya ma nabigaad hadalka ku celaysaa ayaa waxay ku tidhi cajaban laka ya bna alkhaaab aad bay u yaab badan tahay buu yihi maxaa yaab kuu sugan baa tiri cumar bn alkhaaabo dakalta fii kulli shayin xataa tabtagii an tadkula bayna rasuuli illahi wa azwaaji wax walba oo dhex gashay bay ku tiri ilaa doonaysa nebiga iyo dumarkiisa inaad ka dhex hadasho ka bax bay ku tiri cumar oo arrintano adigu iskeda cumar oo ibnu cabaas la hadlayo xadiidkii u warinaya xadiidka bukhaari iyo muslim baa warinaya ayaa wuxuu leeyahay faakhadatnii wallahi akhdan kasaratnii can bacdi maa kuntu ajibu yidhi waxay qabatay buu yidhi umu salama qabasho wixii aan la ordayo dhan in badan oo kamida iga kala tuurtay buu leeyahay yani si xoogan bay igala hadashay dabeetana waan ka baxay waxaynu leenahay ninku waa mas-uul haweenaydana waajibaad baa saaran waajibaadka saaran waxaa ka mid ah inay ninka adeecdo oo uu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam haddaan qof amri lahaa qof inuu u sujuudo bini aadama uuna gabadhaan odhan lahaa maxay ninkaaga u sujuud xidhiidhka caynkaasi isagoo ka dhexeeya saacadasi ay waajib ku tahay gabadhu inay la timaado ayaa haddana islaamku dadka wuxuu baraya noloshu waa waxaygii un inaan ahayna inay u baahan tahay in dadku wada macaamulo laysku dayo in laysku dulqaato wuxuu islaamku dadka baraya qawaamada ninku waa maxay waxaynu nihi ninku waa maxay alrijaalu qawaamuuna cala nisa iyagaa dumarka madaxu ah qiwaamadu waa aladii yaquumu biumuuri innaas waa kii dadka arrintooda ku kacaye dee maamulaye administrationkan hayay guriga maxaa ka mida maamulka lagu dhiibay maamulka ninka guriga loogu dhiibay waxaa ka mida alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala lahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim maxaa laguu siiyey darajadatan waxa laguu siiyo qiwaamada ka mida inaad noqoto qof murabbiyo wax tarbiyeeya oo dabacsan oo run sheega oo naxariis badan waxaa lagaa rabaa haweentan iyo caruurtan adaa ka mas-uulay inaad tarbiyeysid waxaa lagaa rabaa macalinku ardaygu hadduu qaldamo markiiba hadduu kula boodo way kaarqaba waxaa lagaa rabaa inaad dul qaadatid waxaa lagaa rabaa adigoo waxaad sheegaysaa uu xaq yahay inaad si fudud u sheegtid nebi allah ilaahay wuxuu ku leeyay walaw kunta fadan kaliida alqalb lam faduu min xawlik adigoo xaq sheegayabaa ilaahay leeya haddaad ahaan lahayd mid dabeecad adag dadku way kaa carari lahaayeen baa ilahay nabiga ku leey calayhi salaatu wasalaam waxaynu leenahay wuxuu nabigu inagu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa alwaasilu bilmukaafi qaraabada iyo xidhiidkeeda markuu nabigu ka warramayay ka dadka xidhiidhiya ma aha ka maxa yeela ka abaalguda maa qofku hadduu wanaag kuu sameeyo adna ad wanaagii unu samayso dee wax ka badan maad sameyn waayo maxaa lagaa filayay gaawalba wanaagga marka laguu sameeyey waxaa lagaa filayay inaad maxa yeesho inaad adna wanaag kale u samayso laakiin wuxuu nabigu ku tilmaamaya ninka qaraabada iyo talka xidhiidhiya inuu yahay waa qofka inta xume lagu sameeyey isagu wanaag ku abaal guday marka xume lagugu sameeyo qofku muxuu kaa filaya wuxuu kaa filaya inaad goosato ama aad ka bursato baintii halkii waxaa lagaa filaya haddaad adigu wanaag samayso qofka adidkiin saaxiibnimo idin dhex maraysa aan dib waayo ninkii intuu ku xumeeyey adigu weliba aad wanaagtay dee uu khajilayaa maalin damba inuu kaala hor yimaado xumaan ilahayna waa kale idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiid waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas kuwa cadhadooda qabsanaya ee dadka dhaafaya yaa mudan inaad cadhadaada ka qariso qof kale isugu dhowdiinen nolosheedii oo dhan adiga gacanta lagu geeyo lagu yidhi maamul waxaa allayna leeyahay waqulu linnaasi xusna wadaka wanaag ku dhaha yaa mudan inaad wanaag ku tidhaahdo hadal qabo kula hadasho haweentaada waxaan leenahay qiwaamadu yay noqonin rag iyo haweenkaba kuwa alla yidhi weynun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum aw wazanuuhum yuksiruun buu ilahay yidhi qolada miisaanka fudayditada ilahay yidhi cadaaba u sugan waayo dadka marka iyagu xaqooda ka qaadanayaana waxay jecel yihiin xaqooda dhan loo oofiyo marka iyaga la raba inay xuquuqda bixiyaanna waa ka meermeerayaano ma rabaan inay wada oofiyaan kaa ha noqonin marka waajibaad baa isku leediin iyo xuquuq qof waliba ha isku dayka kale waajibaadkiisa inuu sameeyo walidalik baa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya istawsuu binnisaai khayra war dumarka samo u sameeya buu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam ama soomaaligi ku dardaarmaya dumarka inaa u yeeshaan wuxuu nabigu tilmaamaya maa akrama annisaa ila kariim walaa ahaanahunna ila la'iin dictatorship maaha meesha dumarka ma sharfo ma karaameeya buu nabigu leeyahay mid karaamaysan mooyaane nin sharaf leh oo goba ayuunbaa dumarka gobanimo kula dhaqma dumarka ma rifo oo ma daba guuro buu nabigu leeyaho kuma mushkilad kuma hayo ilaa la-iin mooyaane mid xun mooyaane waa khabiisunbuu nabigu ku tilmaamaya kanuun haweenka la tirsanaya had iyo goor daba socda waxaynu leenahay qur-aanku wuxayna barayba miisaan la yidhaahdo faman saqulat mawaaziinu fa ulaaika hum lmuflixuun jannadii dhammayde ilaahay ee wax la arko kii u qiimo badnayda maxaa la yidhi waxaa la yidhi faman saqulat mawaaziinu yacni laabudda min sayi-a xumo way dhacayaan in la weylo qof kasta xumo waa ka dhacaya laakiin waxaa alla leeyahay ninka wanaagiisu uu ka bato xumihiisa ahlu jannuhu ka mid gabadha markaa haddii wanaageedu ka badanya xumaheeda waa in la dhaqaa ninka haddii wanaagiisu ka badanya xumihiisa gabadha waa inay dhaqda reerkii waa inuu noqdaa reer compromise ku jiro dantooda in badan raadacaynaya mawduucii aan idhi waan ka warramaya weli kama warramay waayo waxaan ka warramayay muqadima guriga maxaa hagaajinaya waxaan leenahay gurigu wiqaayadaasi u baahay waxaan leenahay haddaba waa bashar basharkana dhibaato lagama waayo hadday dhibi dhacdo maxaa la yeelaya marka mushkiladidin dhex martaba ma saddex baan ku furay uma badan day mushkiladi timaado mayaa la isfurayaa furiinkuse muxuu yihi furiinka macnihiisa dhabtaahi waxaynu odhan karnaa wuxuu yahay mashkiladdiibaa xal kale loo waayo in la kala noolaadaabaa la xal dhigay laakiin mashkiladaan xuluulba lagu dayin haddii furiin lagu dayo dee furiinku maaha kii la rabay furiinka maaha wax lasoo dhawaynayo mana aha wax qurux badan inkastaoo laga yaabo axaadiista dadka badhay soo arooriyaan inaanay ahayn xadiidka abi daawud wriye wariye tilmaamaya abqad alxalaali ila allah inuu yahay maxay aalaaq alcallaama alalbani wuxuu ku tilmaamaya inuu xadiidku mudarib sanad isnaadkiisuna inuu mudarib yahay mursal leynayo raajixiisuna inuu mursal waa daciifun cala kulli xaal caalimka muslimka shariif cabdinuur la yidhahdo soomaaliyeedna wuxuu ku tilmaamayaaba xaaraan alla ne xalaal alla necbiyeeba ma jirta buu yidhi maxaaba abqadla odhan muqdi maxaa keenay buu leeyahay xalaal alla necab yahayba ma jirte xalaasha alla uu soo dhawayaayo laakiin waxaan leenahay sideedaba alaaq furitaanku ma aha in mushkiladu aamusay kaga dhammaatay oo hadday cidi ogaanayso dadka qaraabada iyo intan kugu xeeran inay ogaato waayo gurigii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigaa maalin baxay wuxuu tegay gurigii inantiisa faatima faatimuu raadiyey faatimu markaa wuxuu ku yidhi maya cali cadu ka waayey gurigii ayna ibnu camik buu yidhi naain adeerkaamey waxay tihi waxoogaa waan yaro muranood kaana baynii wa baynahu shayun faqadabani fakharaj waanu yaro wada hadallo dabeeta wuu cadhoodo wuu baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam cid buu dira wuxuu yihi bal iisoo eega waxaa la soo helay markaa cali iyo hurdo masaajidka wuxuu yimi cali oo jiifa oo goysi intuu dhinaca ka yaro dhacay weliba dhinacna waxoogaa booda ama ciida kuleh waa markuu nebigu maalintu ku lahaa cali weeyaan yaa aba turaab taanaystan ama kunyadan maalintuu bixiyey xilina waxaa loo baahan yahay mas'alo aynu lena dadku waa inay badan ka fakaraan nushuus hadduu dhaco hadday xaaladii kurhi dhaafto kurhigu waa maxay in layska hado la isnaco nushuusku waa maxay annashis waxaa la dhahaa meesha koraysa yacni in haweenaydu iskoraysiiso ay dee amar qaadan weydo xuquuqdii ninka ay dafirto ama ninku inuu iskoraysiiyo gabadha xuquuqdeedii dafiro hadday xadku kaa gaadho xaaladii nafsiga ahayd ay dhaafto oo ay noqoto waxyaabo practical oo dee noloshii ka mid oo mid uu iska indhamarayo uu dhinac roorayo maxaa la yeelaya marka arrintu ma aha uun waxba yaro jiro uun aanu midba ka kale uu ka yaro tabanayo maahe waxay gaadhay xad nushuus uu yimid ilahi wuxuu leeyahy wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna fain atacnakum falaa tabuu calayhina sabiila awalan kuwaa ka cabsataan bay ahayle iskoraysiintooda dumarka iskoraysiiya dumarka badhbaa waxay jecel yihin inay guriga iyagu maamulaan waxay jecel yihin inay ninka warba ka dhegaysan waxay jecel yihin tala kasta ay soo dhe- soo jeediso in la qaato uunu kiteeduu socdo xaquma le taas inay tala keentay xaq u leedo oo la wada tashado laakiin maamul haddii dad wada tashadaan dee cidda idaaradda haysaa go-aanka gaadha wada tashiga iyo go-aan gaadhku waa kala nooc gabadh wada tashigae qayb leeday iguna inuu dictator ku maamulo meesha maaha waa inu la tashadaan laakiin go-aan gaadhka isagaa leh inaanka waamada le guriga hadday gabadhu markaa is adkaysan maxaa la yeelaya ilaahi wuxuu yihi faaciduuhunna warwaaniya almawcida alxasana waljidaal bilatii hiya axsan arrintu waxay u baahan tahay in si fiican loo isula dhaqmo in laisweeye la iswaaniyo inaad ogsoonaato haweentaadu markay ku caasido in waxa ay kasbanaysaa ay tahay cadho alle iyo cadaab alle waayo haweenta intay ninkeedu uu yeedho diidda ee dabeetana ka cadhaysiisa ee dabeetana isagoo cadho ku seexda ee waagu sidaa ugu bariyo habeenkaasoo dhan kama jiisho malaa'igta inay nacdalayso mooyaane saa daraaddeed ilaahayna wuxuu ragga faray yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naaran warragow baa ilaahayna yidhi naftiina iyo haweenkiinaba naarka ilaaliya gabadha waxa naarta gelinaya aada arkaysa waa walaasha oo cadaab ku socota wayna kala talisaa mawcida xasana si fiican inaad u waaniso raggu inta badan hadduu waanada ka daacad yahay haweentiisa wax kama dhaadhicin kari waayo ninkiyo gabadho hadday kala maqayiin oo war loo kala geegeeyo waa laga yaabaa laakiin hadday wada joogaan oo uu ninku ka daacad yahay inta badan inuu wax sharxo oo uu wax fahamsiiyo waxayn leenahay tamaaniin aw tisciin fi lmia mar hadduu gurigana degan yahay wuu ku guulaysanaya inuu wax waaniyo hadday waanadu socon weydo maxaa la yeelaya waanadii iyo hadalkii qaboobay fircaan baa ilaahay yidhi nabi muuse markaad u tegayso waxaad ku tiraa faqulaa lahu qawlan layina iyadoo la ogyey wuxuu sameeyey ayaa la yidhi hadal fiican ku dheh ninku markaa inuu hadal wanaagsan haweenayda ku idhaahda wey hadday taa diida maxaa la yeelaya ilaahay wuxuu ihi wahjuruuhunna fi lmadaajic alla gabadh baa kibriyaa badan badhbaa isla weyniyay haysaa hadday taasi jirtaba ilaahay leeyahy subxaana watacaala sariirta uga hijrooda waxay sheegaysaa sariir hijroodkani waxay sheegaysaa ninku markuu gurigii joogo ee haweentiisi iyo u xalaali ay joogto ee haddana uu halkan uu isduuduuba iska seexdo waxay sheegaysaa inuu yahay saaxibu caziima nin go-aan gaadhi kara saasa maaha iyadoo gurigiisii joogo oo gabadhiisa ay cusburatay oo halkaas fadhido oo wax dhibaat haddana wuxuu diidayey daraaddeed markuu aqbali weyday uu halkan iska seexday waxay sheegaysaa gabadhu quruxdeeda iyo jamaalkeeda inaanay ku hogaamin karin ee inuu yahay saaxibu mabda ilaah iyo rasuulba nin aaminsano mabaadi haysto aanan golayn qadaayaadka qaarkood in lagu kaftamo sidaa daraaddeed waxay tilmaamaysaa inuu yahay saaxibu caziima walidaalika waxaa bannaan billa ha gaadhee inuu sariirta ka hijroodo reerka inuu iskaga tago duuba maaha laakiin waa inuu maxay sariirta ka hijro waayo haddaad iska tagto ciiba ku dareemi mayso laakiin dadka hadday isu muuqdaan oo meeshana la wada joogo haddana la kala sariira yahay dhibaata ma yara sidaa daraaddeed ayaa wuxuu yidhahdaa sheekh rashiid rida raximah llah hijrada buu yihi waa darbun min duruubi taadiib liman tuxibu zawjaha buu yihi hijradu waa qaab ka mida buu yihi qaabka loo edbiyo haweenka laakiin had iyo goor qaabkani wuxuu ku fiican yahay buu yihi kaninkeeda jecel de marka horeba mid sii fiigaysa ah iyadoo sarinta looga tago waxaa suurtagal inay sii kasii qaado laakiin wuxuu tilmaamayaa alimaam rashiid rida raximah llah inay tahay had iyo goortani tay taadiibka u tay inay tay ka ninkeeda jecel oo uu dhibayo inuu ninkeedii ka hijroodo qoraagii caqaad la odhan jiray cabaas maxmuud ilcaqaadna wuxuu lahaa cuquubada tani waxay wax ka celisaa ninka oo waxay bartaa gabadha inuu ninku awood leeyahay aanay ku sandullayn karin quruxdeedo keliye ama dawaaficda jinsiga quri aanay dabada ka wadaynine uu go-aan gaari karo haddii kana xal noqon waayo maxaa la yeelaya waxaa ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay wadribuuhunna garaaca qoladiinan noorta meyrka joogtay ee yurub iyo marka garaaca maqashanaya sastaan baa laga yaabaa laakiin huwa nafsun fii kitaabi illahi waa nas ku qoran alle kitaabkiisa subxaana wa tacaala ilaahay baana cilmi badan wax kasta isaga oo noolo kastoo jooga alla ka cilmi badan waxaa laga yaabaa dadka bad inay murmaan oo yidhahdaan waa caynkan waxaa jira nin dhak nin dhaktara doctor xaafid yuusuf la odhan jiray waa nin ku takhasusay amraad nisaa haweenka iyo xanuunada ku dhaca wuxuu qoray buug la ydhaha kayfa tufakir ilmara gabadha iyo caqliyaday ku fakerto waa nin khabiira oo dhakhtara oo experience intaa leeg leh oo ka warramaya gabadha iyo qaabkay u fakerto markaas wuxuu ka fake wuxuu ka warramayaa dumarka qaar dabeecadaha kala gedisan ay leeyihin waxaa ka mida buu yihi dumarka qaar maslak taxakumi wuxuu u bixiyey ama wax la yidhahdaa jira buu leeya oo ah waxay ka helaan oo ay aada u jecel yihin ninka iyo aada adeegiisa bay idhahdeen oo ninku hadduu yaro jirjilecsanaado way dullaystaan saa daraaddeed inuu yaro aad adkaada dumarka qaar u ah buu leeyahy dawa ninku inu adagi waa nin dhakhtaroo tabiib caadi ah wuxuu ka warramaya gabadha iyo say u fakerto dumarkao dhanna maaha dumarka qaar baa ka mida buu leeyihi qaswada ninku iyo ad adaygiisu uu dawo u yahay kuwaasoo kalena buu leeyahay waxa habboon in noocan loola dhaqmi karo wuxuu yidhi waxaa kaloo jira maslak laydhaha almaslak alkhuduuci oo ah dumarka qaar baa siday ugu baahdaan jinsiga buu leeyahy in la suba xataa ugu baahdo markaasuu leeyahay xanuunaa ku dhaca la yidhaahda buu leeyahy afka reer galbeed malakana dhigataan weeyaane masashiisan baa la yidhahdaa buu yidhi dictionariyadiina dib uga baadha m a s o c h i s m xanuunkaasaa ku dhaca buu leeyahy waa maslak khuduuciya oo ah buu leeyahay inay ladda fi darbi ay u baahan yihin laakiin waxaynu leenahay awalan dilka la sheegaya waa keed ama qur-aanku kuu tilmaamay waa keed dhaqan soomaaligu ma aha ka soomaalidu ku dhaqantana maaha soomaalida waxaan ka maqlaynay qaar baa waxay idhaahdeen nin baa yidhi aniga tii guriga joogtaytayna wax lafa aburaa ma joogaan buu yidhi baa layidhi yani waxaad moodaa inuu damacsan yahay inuu madaxa sajibiyo dabeetana wuxuu sii daydayaya meelaha ama cidda dhaktaro oo markaba dibtu dhacdo madaxa gurta in la helo war waxaasa kala diin maaha wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wadribuuhunna darban gayra mubarix garaaca buu yihi garaacitaan gayra mubarixa mid yani marka marka hore muslimiinta u diidan haween garaacaan way ku kibreen qaar ka mida way soo ishtakoodeen saxaabadii raggii baa tumay dabeetana dumarkii baa nebiga u yima ishtagtag oo yidhi nimankiisa waxay nagu sameeyeen wax le dabeetana nebigu intuu la hadlay raggiiba wuxuu ku yidhi wadribuuhunna darban gayra mubarix waar iska dil maahe waxaad garaacdaa buuri garaac aan wax yeelin waxay dhahdaan culammadu garaaca la garaacaya laf ma jebin karo oo cad ma bararin karo oo dhiig ma keeni karo ufiirso qur-aanku wadribuuhuna buu yidhi laakiin darbigu waa maxay waxaan u malaynaya north america abuska markay ka warramayaan waxay yidhahdaan hadduu intaa mid keeno waa abus haddii kalese maaha oo dhadal yaro dhirbaxdo dee aan caddo jabin meelne ay taraa ninku wii jiray la aqbali maayo kollay amrii kura yidhahdaan qaanuunkeeda qaanuunka socialka ee waddanka yaalla waayo waxay dhahaan abuska wuxuu noqdaa un haddii ama nabadkii uu muuqdo ama dee bararo ama uu jabo ama waxaa afar iyo toban qarni horteed buu nabi maxamed wuxuu leeyay alayhi salaatu wasalaam darban gayra mubarix garaacitaan aan waxyeelin cabdillaahi ibnu cabbaas oo sharxayabaa wuxuu leeyahy inahu darbu bisiwaak buu yidhi waa cadayga oo lagu nufto buu yidhi oo fiirso wuxuu nabigu leeyahy callaama yajlid axadukum imra'atahu jalda alcabd walacallahu yudaajicaha min aakhiri yowm waar miskiin muxuu haweenaydiisa sida adoonka ugu garaacaya buu nabigu leeyahy iyadoo laga yaabo inuu gelinka dambana uu u baahdo inay sariirta isugu tagaan macquul maaha buu nabigu leeyahy waxaasoo kale inay dhacaan haddana garaaca caynkaasi ee aan lafna jebinaynin dhiigna keenaynin meel la baraarinaynin meelaha qaar inuu ku dhacana waa mamnuuc wejiga waxba kagama dhufan kartid ha yaraada hase badnaadeen gabadha wejigeeda waxba laguma dhufan karo walaa waa laga dharbaaxi karin walaa wax kalaa lagaga dhufan karin isla markaana meelaha maqaasiltaana lagagama dhufan karo meelaha dee nabarka hadduu kaga dhacay iska khatar tahay inuu qofku dee wax badan uu yeelo meelahana lagagama dhufan karo waxaynu leenahay darbigu waa nooc min alcilaaj laakiin dumarka o dhan uma aha haweenta raallida ee wanaagsane wax kasta qabata uma aha walidalik ba waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam weligii ma isticmaalin wuxuu leeyahay sunnada nebiga ka asaxday waxaa la tilmaamaya caaisha waxay leedahay maa daraba rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama imra'atan lahu walaa khadiman qat weligii nebigu ma gacan saarin haweenuu qabay iyo tuu dhalay iyo qof shaqaalaha toona walaa daraba biyadihi shay-an qatu ila fii sabiili illah aw tuntahak xurumaat allahi fayantaqimu lilah waa xadiis saxiix ah albana tasxiixinay wuxuu tilmaamaysaa caaisha waxay leedahay nebigu gacantiisa weligii cidna kuma dhufan inuu jihaatamayo mooyaane ama ilaahay xurumaadkiisa oo la dumiyo mooyaane nooca kan uma jirin xataa lita'diib weligii wax uma jirin qofuu yidhi waa la edbinayaa yarna xataa ma garaacin idan waxaad ka garanaysaa sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam ama implementationkiisii nooca u ahaa waxaan leenahay markaa bacdi nisaa waa suurtagal inay waxdan ka suurtagal yihin mana banaana in la diido qur-aanka wax ku qoran oo la yidhahdo waa bidci ama diinta kuma jirta ama laga warwareego waa ku jirtaa ilahay kitaabkiisa ku taalla waana nusuus waxyaa la soo dejiyey ilaahay baana og inay tani dawatay laakiin dumarkao dhan uma aheen gabadha fiicane nadiiftaa lama tumayo haddii intaasi ay daweyn weydo maxaa la yeelaya haddii gabadhii ama waano lagu dayey ama sariirtii looga hijroodo lagu dayey ama tuuryada tan lagu dayay ee garaacan oo intuba ay xal noqon waayaan maxaa la yeelaya ilahay wuxuu leeya wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma arrinku hadday halkaa gaadhabaydahayn waxaa yeelaysaan haddaad ka cabsataan in labadan qof ay kala go-aan shiqaaq baa layidhi shiqaaq waa min ashaq shaqana waa dhambalanka waa gobol shay la kala gooyo o gobol noqday kaanamaa reerku isku ahaa wax isku yaallo keliya oo marka muranka iyo doodu dhex marta ay tahay shay isku yaallo la kala goynayo oo gobolba dhan u dhacayo markaasaa wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam ama qur-aanku wuxuu tilmaamaya haddii shiqaaq uu yimaado khilaaf uu yimaado kala dhambalan u dhaco maxaa la yeelaya fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha yaan waan furayda lagu degdegi guriga muslimkana yaan la burburini ee iyana bal reerkooda qof ka mid ah haw sheegata waxay sheeganaysa ninkuna wuxuu sheeganayo min reerkooda ka mid ah haw sheego labadan waayeel markaa ha wada hadlaan oo maxaa meesha laga saaraya waxaa laga yaabaa labada qof hadday kala cabanayaan guddaankoodaba markay taartaan emotionskooda inuu isbedelo qofku wuxuu sheeganaya wixiiba intu ilaabo may unuu isla soo taagay iyo ninkaa dooni maayo ama uu ninku isla soo taago gabadhan arki kari maayo laakiin haddii labadooda la kala kaxeeyo oo labadoodii aanay ahayn qadiyadu ee laba qof oo kale ay isu yimaadaan aan dee caro qabin oo laakiin mid weliba uu sidata kale wixii uu ku doodayo iyo macquulaadkiisii marka laysla eege labadan qof wada hadlaan waxay garan karaan midba wuxuu ku gardaran yahi iyo arrinta sida loo xallili karo waxaa markaa loo baahan yahay reerka inaan la burburinin in iyanaka ka socda uu yimaado ninkanaka ka socda uu yimaado labadan qof oo problemkii mid waliba ka kala sida ay wada hadlaan dabeetana laysku dayo in la xalilo kii gardaran laydhaa war waxay xasad u ku gardarantay heblaayo eedno tan intan waad ku gardarantay hala joojiyo reer kasta ha loo dhiso haddii talaaquba yimaado oo ay noqotaa in wax la furo maxaa la yeelaya haddii intaasay suurtoobi weydo oo xal oo dhan la waayey ilaahay qur-aankiisa wuxuu soo dejiyey suurad qur'aana oo la yidhaahdo suuradda quritaanka qur-aanka suuraddanoo ka mida la yidhaha maxay suuratu alaaq suuradda quritaanka baa la yidhahda suuraddan dhammi waxay ka waramaysaa guriga muslimka iyo suu markuu burburayo waxa laga yeelayo u fiirso haddii markuu burburayay saan looga hadlayo markii la dhisayeyna maxaad u malaynaysa waxaa nusuusiya qur-aan ka soo arooray xataa xaalatu lhadmi markuu ku jiro xaaladii burburka ayaan ilaahay cidlo kaga tegina wuxuu tilmaamay haddii ay dhacayso in la burburiyo in suuraddan oo qur'aana loo soo dejiyey waxay leenahay hadduu shay ku tusinayo wuxuu ku tusinaya islaamku dhammaantiiba inuu yahay nidaamu usra nidaam guri ka bilaabma oo gurigu hadduu dego waxa kaloo dham inay degayaan waxa hadduu wax ku tusinayo wuxuu ku tusinaya islaamku sida uu ilaalinayo guriga iyo dhismihiisa ilaa iyo xidhiirkiisa uu ku xidhay alle subxaana watacaala oo laga dhigo shay lagu cibaadaysto bal ee la faray ummadda muslimka iyo dowladda muslimkii wixii dagaan guursan karayn inay guryo dhisaan oo u guuriyaan waanfixu alyaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa yughnihum allahu min fadli wallahu waasicun caliim waliyastacfif aladiina laa yajiduun waxa uu suuraddani tilmaamaysaa islaamku inuu yahay nidaam practicalah practical maxaynu uga jeedna nidaam aan odhan in dadku ama ha isdilaan ama ha isqabtaane weligood ha isqabaan reer galbeed caynkaasay lahaayeen so christianity buu qaanuunkiisii hore ay iyagu de inay yidhahdeen masiixiyaha caynkan bay iyadoo aanay ku olin kitaabkooda ayay waxaa qaateen ilaa haddana duwalka yurub badh baa weli kusii dhaqma duwalka qaybta katoliga ah ilaa hadda duwal yurub ka midaba aan laba qof noloshooda isfuri karin mar haddaa mar isguursatay dadka wadagala weeyaan mid dambe midkii lama guursan karana isma furi kartaan ireland sanadkii bay u footeynaysaa in furitaanka la ogolaado laakiin islaamku noocaa maaha islaamku wuxuu ugu talagalay haddii labada qof ay suurtoobi weydo inay wada noolaadaan in xal kale la raadiyo oo ah in loogu talagalo labada qof inay haddaba kala noolaan karaan laakiin waxay leenahay kala noolaadku wax lagu degdega maaha waayo gurigu islaamku markuu dhisayo wuxuu ugu talagalay lilistiqraar walistimraar deganaanshiyo iyo waaritaan taa daraaddeed baa islaamku wuxuu manciyey maxay guurka waktiga ku xigan zawaajilmutca waxaa la yidhahda diinta islaamka oo ka mamnuuc inaad gabar tidhahdo sanad baynu isqabaynaa ama naa gabadhiyo meerkaagana qaado laba bilood baynu isqabaynaa ama bil baynu waa mamnuuc maxaa loo manciyey waxaa loogu talagalay isqabitaanku waa cibaado dhana inuu sidiisa u jiro oo waa wax alle lagu caabudo xataa wakii nabigu tilmaamaya gabadha galmada loo galmooda in ilaahay ajarkaaga qorayo bal masalada u fiirso maaha islaamku ninki iyo gabadhu isutagoodu shay ka sagsiyo oo la sameeyo nooca maaha waa nooc la tilmaamaya hadday xalaal isugu tagaan mar kastoo ay ku tagaan inay ajar helayaan u fiirso arrintan waa shay ilaahay lagu caabudo markaa waa wax ninkiyo gabadhu isutagoodu hadduu xalaal ku salaysan yahay xaaraanna lagaga baxsanayo isutagoodu cibaadadu ka mid yihi ilahay waxyaaba ajarka ka qoraabuu ka mid yihi sida daraaddeed inuu go-o lama ogola in la gooyo si fudud loo gooyo ma jirto wuxuu markaa islaamku talagalay inuu istimraar noqdo si waaritaankaasi uu u dhaco ayaa islaamku wuxuu jideeyey wax allaaliya wixii abuuraya guri muslim inuu burburo waxaa la yidhi dumarka waa iskaaqaawinino dabaddan usoo bixina hadday dumarku dabadda usoo baxaan waxaa laga yaabaa ninkiisa iskaga kabsaday halka iskaga qabay inkaar qabto iswalqinaysa markay suuqa timaada inay tajahaadiso laakiin haddii tu waliba ay taas turto nin waliba tiisunba waa xurawcayna ku kalsooyi cidina cid dhib kale uma arkayso mushkiladii iman mayso waxaa la yidhi gabadhu yay isqarribin yay suuqa soo marmarin yay isqaawinin yaan zina dhicin yaan dumarka la ceebayno qasbini dhicin guryuhu waa xuramaad baa layidhi ninku uu leeyahay iyo gabadhu guri aan lagu idmin hagelin oo ilaa in lagu siiyo mooyaane inaad khaawistaa ma banaana haddaad khaawisto finiin isha kaaga rida xataa madmali guri kale haddaad yaro khaawisto oo lagu finiiniyo ay ishu kaa dhacdo islaamka mid ma lihi ishaasi waa tuuris waayo waxay ku xadgudubtay yacni waa xorriyaadka dadka islaamiga ay leeyihin baa laga yaba halkan inaad tidhahdaan brifacigaa lagu ilaaliyayo ninka gurigiisa iyo wax kale waa brifacy life brifacy lifeka waxaa ilaaliyaa waxa weeyaan islaamka waxaa la yidhi ninku gurigiisu iyo gabadhaas ay isku qabaan waa ina iyagu mas-uulu ahaada waxaasoo dhan waxaa loogu talagalay inaanu khalal ku dhicin guriga muslimka laakiin insaanku waa insaane hadday dhibaatooyin kala yimaadaan waxaa la yidhi war marka u horaysaba yaan la goyni hadday ka dhacdo maxaa la yeelaya ilahay wuxu uhi warradow dumarka si fiican ula dhaqma waxaa la yidhi haddii muran uu yimaado xakamka iyo waxa kan sameeya hadday arrintu dhaafto muran oo ay noqoto markaa dadkii inay qaban kari waayaan oo nolosha ay suurtagal noqon kari weydo waxa hubaala inay fiican tahay labada qof inuu mid waliba nolosha balcidkala soo tejiri weydo sidaa daraaddeed waxaa la yidhi furitaan baa bannaan laakiin islaamku sidee ha laysu furo buu mataayi masalada qaldani waxa weeyaan soomaalidu furitaanka waxay ka aaminsanta oo dhan baa qaldan qaabka ay isu furto inta ugu badanina wuu qaldan yihi mushkiladda kaa ka sii weyne waxa weeyaan dadku marka dhirtu dhacdaabay ku imanayaan oo ku odhanaya waxbaan furaya maxaa yaala hebelo waan yaro caloodo saddex baa gabadha ku furay yaa ku idinta saddex baa ku fur yani waxa weeyaan marka horean waxba la isweydiinay islaamku intaan wuxu dhicin ayaa la bartaa war nolosha ma jiro wax la qabto ilaa iyo waxa marka horean la bartaa laakiin dadkeenu weliba siiba soomaalidu way ka xishootaa waxbarashada sidaa daraaddeed nin waliba wuxuu doono iska sameeya masalan waxaad oranaysaa dadka tukada waa kaasi qof weligay ma arag soomaaliyada intuu yimiyiri see loo tukadaayo nin waliba intuu biyees marmarya unbuu iska gelaya unu dad kale waxay samaynayaan uu ka xishoonaya inuu yidhahdo salaada iyo arkaanteeda iyo waxa ka si fiican igu sheeg waxa in si wanaagsan loo barto islaamku wuxuu barayaa culammadu waxay mas-uul ka yihin wixii la garan waaye waxa kan inay xalilaan laakiin qof kasta oo muslimi nolosha hadeer wuxuu maanta inoo akrinaya maxamed sheekh cabdiraxmaan xafidahullah wuxuu inoo akrinayay baab dhan oo imaam albukhaari kitaabkiisa uu ku qoro uu u bixiyey shaqada horteed inay ka horeyso maxay alcilm inuu ka horeeyo ninka muslimka hadduu rabo inuu bayaamishtareeyo waxa waajib ku ah xukunka bayaamishtarka islaamiga inuu barto si uu garan kara xaalaasha iyo xalaasha ninka muslimka iyo inanta muslimadii hadday rabto inay guursato waxa waajib ku ah sida laysu qabayo sida laysu furayo sida carruurta loo kasubay inay bartaan koors qaado ah see gabadha loo qaba see afacaashan guriga ka dhacda loo sameeya waa cilmi la barto sideebaa maxay loo maamulaa reer gabadhu sida idinkeeda waa deecda caruuri hadday timaado sidee loo dhaqaa qofka muslimka waa waajib saaran mar hadduu u xidhxidhay inuu guri sameeyo waxaan leenahay marka ilaahay qur-aan buu soo dejiyey qur-aanka waxaa lagula hadlay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa qadiyadu maaha dheeldheel marka maxaad u malaynaysaa ma lama odhan yaa ayuha almu'minuuna ilaahay ma odhano mu'miniin oo dhan lama hadan laakiin arrintu siday weynida u leedahay baa ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha annabiy إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله إلى يقول يا أيها النبي نبي الله عليه سبحانه وتعالى khitaabku wuxuu ku dhacayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wa min bacdihi dadkii muuminiintae raacay laakiin khitaabka kani waxaa nebiga loogu khayrogareeye loogu adresgareeyey si laynoo tuso arrintan iyo muhiimaddeeda markaasaa ilahay yidhi yaa ayuha nabiyu war nebi allow idaa talaqtum nisaa haweenka haddaad rabtaan inaad furtaan baa layidhi fatalliquuhunna liciddatihinna waktigooda fura baa layidhi qofku wuu cadhoon karaa dabeetana waxaa laga yaabaa inuu islaado o adigaa cadhaysana naimkaan ku furaya u yidhaahdo laakiin islaamka waxaa la yidhi imkaan ku furaya ma jirte mar wax la furaa jira soomaalida haddaad ninka weydiiso tidhahda ninku goormu gabadha furi kara mar walba wuu odhanaya markuu da yidhaahdo caynkaaba way ka furun maaha mar walba lama furi karo gabadha mar la furun baa jirta cabdillaahi bnu cumar ayaa haweentuu gabay furay cumar wiil uu dhalo cabdillaahi la odhan jiro saxaabadii ka mid aha ayaa haweentuu qabay furay markaasaa uu cumar nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wiilkaygii gabadhiisii buu furay iyadoo dhiigiyo murhu falyuraajichaa buu nabigu yidhi ka cadhooday ayuu i u sheeg inankaadiyo gabadha soo celida gabadhoo dhiig lama la furay dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi u sheeg oo soo celida uma lyumsik oo ha haysta gabadha xataa tathur uma taxiid uma tathur uma in shaa amsaka bacdu wa in shaa falaq u sheeg buu yidhi oo waxaad ku tidhaahdaa wiilkaaga soo celi gabadhow rajactu leh dabeetana ha daahirsato dabeetana ha haydho dabeetana ha daahirsato marka ay dambe ee ay daahirto dhiig buu ku furay dhiigga ha ka maydhasadaa layidhi tahaaradaasoo needha ha joogto dhiig kale ha haysho ha maydhato markaa dambe ay maydhatay weliba adigoon u galmoon buu yidhi markaa haddaad rabtana hayso haddaad rabtana maxay haddaad rabtana fur baa layidhi gabadha waxaa la ogolaya in la furo iyadoo daahira ko iyadoaan dhiig iyo xayd iyo nifaas iyo waxba toona lahayn oo weliba dhiigga ay ka daahirsatay aan loogu galmoonin haddii intay daahirsatay dabeetana loo galmooday lama furayo furitaankaasi waa bidca ama waa ayru jais ama diinta ma ma amrayso diinta islaamigu in la sameeyo laba goorun baa ada haweenka la furi karaa iyadoo xayd inta heshay ka daahirsato iyo iyadoo xaamilo ah ayuunbaa uu la furi karaa marxalada labaad maxaa nusuustu tilmaamaysaa mar kasta oo suuradda hadda u fiirsataan suuratu alaaq xukum kasta marka ilaahay sheego taqwana waa la sheegaya wattaqu llah wattaqu llah waman yattaqi llah yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib waman yattaqi llah yukafir canhu sayi'aati waman yattaqi llah suuradda gebadeeda waa waman yattaqi llah hada aayad walba aad ku arkaysaa niyanka ugu badan yani waxaa muslimka la barayaa arrintan inay tahay arrin ilaahay lagaga cabsado oo wax lagu degdega inaan ahayn hadday taasi dhacdo oo ninku gabadhii uu furo waxa la yidhi faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruuf aw faariquuhunna bimacruuf gabadha markii la furay waa jaanis laisleeya bal dadka laga fakeraan gaalada waxaa maqashaa wax separation la yidhahdo separationkani waxan wax islaamka qaatay laakiin muddadiba way jibriyeen way balballaadiyeen yani waxa weyaan waa fursad qofka la siinayo alaaqu inkastoo uu dhacay haddana inaan dadku kala go'i karina muddo isku sii xidhan yihin bal inna inay isu xiisoodaan inna inay wixii ilaadaan inna inay maskaxdu dib u soo noqoto oo maxaa la yidhi si taasi u dhacdo gabadhu marka la furo uma banaana inay guriga ka baxdo dumarka soomaaliyeed alaabtunbay urursataa markay talaaqka maqasho waayo waxay rumaysayin gabadh la furay guriga maxaa u yaalla waa u yaallaa gurigeedaaba guriga waa inay joogtaa ninkuna kama saari karo nafaqadiiyo biilkiina waa ilaaba caruurteedii bay haysanaysaa biilkii baa la siinaya gurigay ku ciddo tirsanaysaa waaxsul cidda baa ilahay yidhi ciddaday tirsanaysaa waa maxay guriga way ku ciddo tirsanaysaa ciddo tiro badan bay tirsanaysaa weliba hadday tahay kuwa dhiigga hela waxaa laynoo sheegay inay saddex qur'i saddex dhiig intay ka helayso ka maydhanayso inay sugayso saddex qur'i fahaariya xaydkii lagu fasiraba hadday tahay kuwa aan dhiigga helin ee da-gaadho dhiigguu ka go-ay ama ay ka yaraydba waxay yana tirsanaysaa baa layidhi maxay alaaata ashur saddex bilood waa kuwa dayaxa laga tiriya ma hadiise marya kuwan waa differenship days ba jira saddex bilood oo kuwa dayaxa laga tiriya hadday uur lahayd waxay tirsanaysaa maxay intay uurka ka dhigayso muddadaasi gabadhu waxay xaq u leedahay inay guriga joogtoo la masruufo inay guriga joogto oo la masruufo baa-inadii xagga dambe lagu sheegayay mooyaane oo iyadoo aan masruufka lahayn muddadaa maxaa loo yidhi gabadha guriga ha joogto waxa la raba dee inay ninkii gabadha meesha iska qorqoraasadaan oo iska arkaan ila weliba isu bannaan yihiin hadduu markaa ay dib isugu xiisoodaan inay dee rajactu intuu yidhahdo la markhaatay oo dib isu qabaan uma baahna wax kale iyo meher iyo waxba toora intay muddadaa ku jirto waxa ku filan inaad tidhahdo waan ka noqdo gabadhaydu waa soo ceshaday laba markhaatina in loo sheego idiin la furayana in laba markhaati loo sheego haddii ay dhacdo inay waktigii dhaafto saddexdii bilood bay dhaafto jaanis baad haysataa amar dambe isku guursan kartaan waa iska tala tegaysaan markan laakiin nolosha haddaad dib isugu xiisootaan ama hunguri iska tiin qabto mar kastoo kale waa ismehersan kartaa meher cusub labadii jaaniska kalena waa idiin harsayi waxa qur-aanku markaa ina leeyahy fa idaa balagna ajalahunna hadday ajashii loogu talagalay gaadhaan faamsikuuhunna bimacruuf aw faariquuhunna bimacruuf labadan eray u fiirsan ilaahay wuxuu leeyahay haysta oo sidee u haysta macruuf ku haysta ka taga oo sidee uga taga macruufka labada eray waa isku mid gabadha marka la wada joogayo iyo marka la kala tegayo marnaba macruuf kuma baabi'i karo u fiirso eraya kan labadii jeerba waxa la yidhi waa bimacruuf oo waa maxay haddii ninki iyo gabadhu ay heshiin kari waayaan oo ay gaadho inay isfuraan isdila lama odhanay kala tagaa la yidhi maxaa looga jeeda waxaa isku leedihin xuquuq kasta oo laba qof oo muslima isku lahaayeen muslimiinta xuquuqdooda maxaa ka mid aha saddex cashayna cala lagu kala maqnaa in laysa salaamo in wanaagida ka dhexe dee xaqi qofka muslimka iminka qofka inaan isqabanay caadige dee jaarkiina ama caynkan xuquuqda kugu lahaa ayaa tanaas furta inay kugu leeda iyo weliba laga yaabaa iyada in sokeeyo nimanka la yidhi ka sii dhexaysay sida daraaddeed waxaa la yidhi kala tagu macnaheedu waxa weeyaan walaalay mushkiladeenii xal baa loo waayay dabeetana aan laba qof oo muslimiin ahaanoo dadka muslimiinta aan dhinaca ka raacno markaasaa waxaa laynoo tilmaamayaa furiinku inaanu wada tashi la-aan marnaba keenin waxaynu nihi ninki iyo gabadha markay isqabeen ee guriga wada joogeen inay wada tashadaan bay hayd baynu nihi nabigu haweenkiisu la tashan jiray hadday isfuraan naafka la isu buuraya la wada hadli maayo miya maya ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaya ilmihii uurka ku ilmihii yaraayee la jaqsiinayay haddii ay rabaan ninki iyo gabadhu inay naaska ka gooyaan inay kaga gooyaan maxay tashaawur fii suurati albaqara tashaawurka macnihiisu marka waa maxay waa labadii qof inay weli tas- wada tashanaya macnaheedu waa maxay gabadhaa kala tagteen danaa idinka dhexeeya oo waxa idinka dhexaysa caruur caruurtuna waa shay islaamku u baahanya si fiican loo koriyo la kobciyo adiga iyo gabadhu markaa is haysaan inay caruurto buukiina maqasho maaha isfuriinkiinu inay caruurta dhib u yeelato maaha caruurtu waa shay si gaara loo ilaalinayo sidaa daraaddeed ba waxa la yidhi haddaad gabadha kala tagtaan oo ilmihii aada dhashay ee iyana ay naaska nuujinaysay la rabo in naaska laga gooyo wada tashada waxaad tidhahdaa ilmaha naaska baka goyna waa mala ninka laba soomaaliyeed in isweydiinayaan oo kala tegi labada wada joogaaban isweydiinin naa ilmihi horta naaska baka daysa iyo iyo marka qaatoona ama iyaduma markay doonto tidhahda nagadaa caanadooliintaa iska cabeeye kuwaasi oo naaska iyagaa naga xumaanaya waxaan leenahay mas'aladu waa qaldantay kuwa wada jooga daaye kuwa kala tegay ayaa waxaa laygu leeyahay inay ilmaha naaska laga goynayo ka wada tashadaan waxaan leenahay islaamku waa nidaamka gejisa dhaqan xumadan badan ee aynu wadno ama xaggaa markii la joogay ha ahaato ama xaggan oo lagaga darayba ha ahaatee waxaan leenahay marka ilaahi wuxuu leeyahy faamsikuhuna bimacruuf aw faariquhuna bimacruuf labadu waa isku mid qofka muslimka ah haddaa wada joogtaanna wanaag waa inaa ku wada joogtaan haddaa kala tegaysaanaba layihi wanaag waa inaa ku kala tegaysaan waxaynu leenahay marka waxaa kaloo layna siiyey jaanic furitaanka waa qur-aanku leeyahay aalaaqu marataani faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan alaaq waa laba jeer baa ilaahay yidhi yani you have two chance iminkaad furtay muddadaas fakera baa layidhi dhowrkaa bilooda ay isa sugaysaa muddadaasi isa suga baa layidhi waktiga waa iga dhamaaday iclaan shan daqiiqa abaan haystaa shantaa daqiiqa isdhegeysan laba goor haween gabadha haddaad hadda furto jaanis baad haysataa haddii jaaniska ay isu hungurootaan waa soo rajactu baad odhan kartaa laba maqaasi u badiyeelaysa haddii jaaniskii uu lumo oo aad kala tagtaan meher jadiida ayaa isku mehersanaysaa mar labaad kaa hore iska tajribuha mar labaad hadduu dhaco aada furto waa laga yaabaa in uun inaad isku soo noqon kartaan mar saddexaad haddaad furtaan baa layidhi macnaheedu waxa weya furitaanka waa in xad loo yeela labadiinani lama wada noolaan kara ma tiidine diinta waxbaa ku cayanaya mid walowba qof aad mutajaanis u tahood la noolaan karto nolosha ka raadi weeyaan macnaheedu marka waxaa la yidhi labadaasi dib isu guursan maayaan ilaa nin kale iyo nolol kale iyo wax kalaba soo arko sheekadan soomaalidu ay tirahdeen maxalalkiiyo waxayna waxaa jiri mushkiladeennu waxaa haddaba ka tahay ninku wuxuu moodaya inaanu waxba ma furmaynin gabadhan haddaanu dhowr dalqaab furay odhan gabadha lafteedu waxay moodaysaa inaan la furinba haddaan dhowrka la sheegin saddex baan wax furay macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weyaan gabadhan waan furay na labadii taanise dambe aynu isku lahayn ee ilaahay yidhi waa isu banaantiina labadaana iminkaan ka sii intixaabo yaro waa ka baxee ogsadow maxaad labadaa uga baxaysaa ku falaysaa gabadhii furtay way furmaysaa hadow nolosha haddaad rabta inaad isu muocataan daweyd isqabi haddii kalena daweyd iska kala tegiye maxaa keenay inaad tidhaahdo labada jaarise dambe ee aan haystana iminkaa sii raaciye saddex baa tahay dani waa caysaa macnaheedu waxaan leenahay saddex wax wax lagu furaa ma jiraan ee qofku waa inuu ku furaa gabadha dalqad taas baa sunnada ah saddex baa wax ku furay waa dembi ma dhacaysaa mise ma dhacaysa waa masalo kale laakiin waxaan leenahay aad bay dembi u tahay ikhwatii fi lcaqiida waxaan leenahay masale waaxida baan kusoo koobaya insha allah waxaan maanta nin ka warramayey ninku gabadha xaggeeda hadduu dhibku ka socdo iyo ninku xuluusi yeelan laha gabadhu maxay iyadu wax ku xalilaysa hadduu ninku yahay ka problemka wada awalan nabigu wuxuu leeyahay ayuma imra'atin sa'alat zawjaha talaaq min gayri ba'as fa xaraamun calayha raayixatu ljanna axadiis ay tahay gabadh kasta oo ninkeeda weydiisata furitaan iyadoaan wax dhibi jirin jannada urimaysa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam iyadaan dhibi jirin hadday tiraa waanay fura isla soo taagto waa inkaarqabto laakiin hadday dhibaata jirto maxaa la yeelaya waxaa la yeelayaa xadiidkii saxiixa ku soo arooray bukhaari iyo muslim baan idin tilmaamo waxaa jira nin saxaabi oo la yidhaha thaabit ibnu qays thaabit ibnu qays ansaartuu ka tirsanaa nin xagga madowga xiga buu ahaa nin gaaban buu ahaa nin aan qurux badnayn buu ahaa nin xoolalena wuu ahaa isla markaasi nin aftahara buu ahaa khatiibu rasuulilaahi buu ahaa yani ninka u hadlaba nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ahaa sifaadkaas fiicanna wuu lahaa laakiin shakli ahaan nin qurux badan maahay haweenayduu qabay gabadh muslimado caafifado dhowrsoon bay ahayd laakiin nafsiyan unbay ninkii ku qanci kari wey ninkii ayuunbay qani kari wey way ku adkaatay ilahi wuxuu leeya wain imra'atun khaafat min bacliha nushuzan aw ciraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahuma sulxa wasulxu khayr inay wanaag sameeyaan oo heshiiyaan heshiisku hadduu dhic waayo maxaa la yeelaya nabiga utimi waxay tiri ilaahay rasuulkiisiiyow ninkii saabit ibnu qays la yidhaahdo maa acsabu calayhi fii khuluqin wala diin akhlaaq iyo diintoona ninkaa ku ceebayn maayo bay leedahay oo labadii laysu dooramayay labadiiba waa uga markhaati kacda labadaa midna kuma ceebanaya bay walaakinii akrahu lkufra fi lislaam haddana bay leedahay gaalnimada kufrigu labu qaybsamaa kufraan alcashiira kufraanu nicma kufrun duuna kufr iyo kufri weyn gaalnimo weynoo ta ilaahay laga gaaloobaan iyo gaalnimo yar waxay culammadu idhaahdaan oo dadkii samaha kuu sameeye macruuf kuu sameeye dad gaalnimada weyne waxay ilahay baa dee nimcadiisii dafirtay tan yarna waa dadkii iyo wixii xuquuqda kugu lahaayoo dhan baa dee nimcadoodii dafirtay marka haweenku markay dee raggu xuquuqda kuleeyay diidaan oo dhan baa la idhaha waa kufraan alcashiir waana masaladu nabigu lahaa dumar badan iyo naar bay ku gelayaan walciyaadu billah haweenku inay aad iskaga digtoonaadaan baa loo baahan yahay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaa nacaya anigoo muslimada inaan haddana kufri ku dhacdhaco ninkii waxba kama sheegaysa oo diintii iyo akhlaaqdiisii way ammaantay haddana waxay ka cabanaysaa inuun iyadu isagoo aan isagu xumayn iyadu naf ahaan inay xasili kari weydo mooye mar dambuba isqoomamaysayeen inay xasili kari weydo la noolaan kari weydo wuxuu dhinaa gabadh yahay wuxuu ku sii macelinaysa waxay tidhi ha saabit ibnu qays buu yeedhay nabigu calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka saxiixiintaasay sheegayaan ibnu jariir atabari riwaaya ibnu cabbaas iyo qali uu kasoo warinayo sanadkeeda culamadu in badan ay ka hadlaan iyadu waxyaaba yararoo kale ku sheegaysaa laakiin kama foga uun intan aan sheegay ee ah inuu ninkani nimaan qurux badnayn iyo caynka lahaa waayo waxay sheegayaan isagoo afar nin lasoo socdaan arkay bay tiro wuxuu ahaa ka u gaaban ee u madow ee u farxo aysan sheegaan laakiin wax badan sheegi maysa taa si kasta ha noqotay riwaayadda saxiix wuxuu bay sheegaysaa inuu ku andacoosay walaakinii akrahu lkufra fi lislam waa gabadh islaamnimo uun ilaashanaysa wuxuu nabigu saabit ibnu qays ugu yeedhay wuxuu ku yihi waryaa gabadhani hadday kuu celiso wixii meherkaas iyo wixii kaa baxay hadday ku siiso dee ma sii daynaysa haabun maaniga meherkiisa iyo ma u celinaysaa waxay tihi beerta weyna halkaa ku taaluli siiye beertiisiiba ha qaato war iska siidaa buu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam khulcin baa kaa la yidhaahdaa waxaweyaan gabadhii baa dalbatay in la furo laakiin dalabkeedani wuxuu ku xidhan yahay inay ka cabsanayso inay dembi ku dhacdo ma aha biduuni sabab hadday iskaga dalbato waataynu soo sheegnay waa raayxatuljanna ma uriso laakiin hadday aragto inaan ka suurtagal ahayn meeshan inay noolaato oo ay diinteedii u cabsato waxaa u bannaan inay khulcun samayso khulcintaasina waxa weeyaan ninka dee nafaqaadku isagay waajib ku ahaayeen reerka iyo dhismiisu isagay waajib ku ahaayeen markii hore intay aqbasho uu reerkii dhisay inay hadhow tidhahdo wax dooni maayo socon mayse ha u celisa ninka xoolihiisiiyo tukale ha ku guursaday ninka wixii sii helaa markaasi si uu tukale ugu aroosto iyana markaasi ha iska tagto khulcintaa waa la ogoliyay waxaa kaloo la ogolaya fisqid laakiin fisqigu isagu waa maxay isna waa qaab kale oo gabadho ay furrin u dalban karto laakiin isagu waxba celin mayso ee waxa weeyaan xuquuqday lahayd wax ka mida ninka ka weyn biilkii waa buu bixin waaye ama caayn baabu noqdo jiin baa laga waayo biilkii buu diiday ama wuu haystayba waa lasoo marsiin waaye qaabiday tagaysaa waxay leedahay ninka ka kama hayo ninkiibaa xanuuna laba ku dhaco waxbaba waa laga waayo ama xanuuno kaloo aan ninkiiyo gabadhu isu soo dhawaan karin baa ku dhacay wax uunbaa yimi gabadha xuquuqdeedii ay ku weyday labay xaq u leeday inay sabirto xaq bay u leeday oo ninkani sabab badan iyo wanaag badan buu usoo qabteen inay ilaahay hortii ugu sabirto inay taqbo oo wato waxay kaloo xaq u leedahay inay tidhaahdo xuquuqdaydii baa waayey ee ha laysiiyo warqadaydii qaadigu markaasi ninkan gabadha wuu kasii daynaya xaq baana ule waxba celin mayso oo meherkii iyo wixii dib u celin mayso kaasina waa weji kale weji kale ay culammadu sheegaan oo ah hadday markii hore sii sharqisatay mise hadduu ninku ku yidhi arrinkaaga adaa ka talinaya cusmaan ibni cafaan radia allahu canhu asar saxiixa albaanisa taxsiininayo ibn abi shayba baa warinaya albaanina wa xasan buu leeyahy ayaa cusmaan baa waxaa la weydiiyey jaclu amri imra'atii biyadiha nigu gabadha arigeeda adduunyada u dhiiba ka waran buu leeyahy hadduu yidha anaa gabadha haddaad isafgaran weydo arrinku gacantaaday ku jirtaa ee tasho falqadaau maa qabat buu cusmaan yidhi dee waa waxay go-aamisaa buu yidhi cusmaan markaa mar haddii la yidhaha arrinta adaa haya hadday tidhaahdo waan isfuray allahu akbar culamada qaarna waxay dhahdaan hadday markii hore culamada qaarkoodna waxay qabaanba almuslimuuna calaa shuruutihim oo hadday markii hore shardiya sii dhigatay oo gacanta loo geliyay waa furmi kartaa qaar baa laakiin taajiida waxaan ku soo koobayaa waktigii wuu iga dhammaaday weliba minit baan ku darsaday waxaan ku soo koobayaa haddii la wada noolaanayo iyo haddii la kala tegayaba islaamku dhaqan iyo jid buu u yeelaya ha laysku dayo in loo maro dhaqanka iyo jidkii islaamku u jideeyey wallahu aclam